بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعالى bsم الlh الرحmn الرحيم أbwاab صفة القيamة والرqائق والwrع عn رsuل الlh slى الlه عlيه وsلم tarjamadan marka waxaa dhigayso matbuucada ee mubaarak fooriga kuwan kale marka usuusha makhduudaadka ma ku taalla tarjamadan marka arnaa-udku wuxuu ka soo qaatay matbuucada ayuu ka soo qaatay ayb qaala baabu maa jaa fi sha'ni اlxisaabi wاlqisaas baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii sha'ni اlxisaabi xisaabta shanigeeda iyo walqisaasi iyo qisaasta yani xisaabta qiyaamaha iyo dadka in la ysu qisaasayo waxa ay kakala qabaan qaala xadahanaa hanaadu qaala xadahanaa abu mucaawiya can اlأcmash can khayhamata can cadiy bni xaatim qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam maa minkm min rajuli maa minkum idinka idinkama mid aha min rajulin ay rajulun qof ilaa haddii uu idinka mid yahay sayukallimuhu rabbuhu rabbigii baa la hadli doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan iyadoo uunan u dhexaynin dhexdi isaga iyo rabbigii dhexdiisa tarjumaanun wax tarjumaana uunan u dhexaynin afceliye mid isu mid u kala afcelinayo iyadoo uunan u dhexaynin suma yanduru wuxuu fiirinayaa aymana minhu midigtiisa waxa ka ah falaa yaraa ma arkayo shay-an wax ma arkayo ilaa shay-an qadamahu shay uu soo hormariyey maahani hormarsaday suma yanduru wuxuu fiirinayaa ash-ama meesha bidixda uga aadan minhu isaga falaa yaraa ma arkayo shay-an wax ilaa shay-an qadamahu wuxuu hormarsaday unbuu arkayaa suma yanduru tilqaa'a wajhihi wejigiisa hortiisa ayuu fiirinayaa fatastaqbiluhu waxaa ka ka hortegayso oo qaabilaysa isaga annaaru naar ayaa qaabilaysa xagga horena ka jirto qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu wuxuu yihi man istataaca minkum qofkii idinka idinka mida ee awoodo an yaqiya inuu ilaaliyo wajhahu wejigiisa annaara naarta inuu ka dhowro ka ilaaliyo qofkii awoodo walow bishiqi tamratin timir gobolkeedba ha ahaatee falyafcal ha sameeyo shiddadaa iyo dhibkaas baa jirtay ninkii awoodo timir gobolkeedba naarta uu uga dhowrsado ha sameeyo ha kaga dhowrsado qaala hada xadiidun xasanun saxiix qala xadahanaa abu saa'ib wahuwa salmu bnu junaadat asuwaa'iyu hiqat rubama khaalaf qaala xadahanaa wakiicun yowma bihada alxadiid wakiic baa maalin xadiidkan noo sheegay can ilacmash acmash ayuu noogaga sheegay falamaa faraqa markuu dhammeeyey wakiicun wakiic min hada alxadiidi xadiidkan markuu dhammeeyey qaala waxa uu yidhi man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba haahunaa meeshaan qofka joogo oo ahaaday oo min ahli khuraasaana reer khuraasaan ah falyaxtasib ha ku ajar tirsado fii idhaari hada alxadiidi xadiidkan muujintiisa bikhuraasaana khuraasaan uu ku muujiyo ninkii reer khuraasaan oo dhulkaa ka yimid xadiidkan ha ku ajar tirsado meeshii uu ka yimid khuraasaan inuu xadiidkan ku idhaariyo oo uu ku muujiyo sababtuna musanifka sida uu sheegaya waxay tahay khuraasaan markaas waxaa deganaayeen jahmiye murji'a ah ayaa deganaayeen jahmiye iyo murji'a ayaa u badnaa ayaa deganaa marka xadiidkanina waxaa ku jirta sifada ilaahay ee ah inuu ilaahay hadlaayo maa minkum min axadi ilaa sayukallimuhu rabbuhu rabbi hadalkiisaa ku yaalla meeshaan ayb oo min sifaatihi marka waxaa ka mid a inuu rabbi hadlo ayb marka wuxuu leeyahay xadiidkan maadaama sifo ilaahay ay ku jirto khuraasaan ha lagu nashriyo oo hal qofkii awoodo yacni sidaa yeeli kara ha ku faafiyo oo ha muujiyo qaala abu ciisa waa kan marka alimaamu tirmidi wuxuu yidhi liana aljahmiyata maxaa yeelay jahmiyadu yunkiruuna waxay inkirayaan kalaam allahi caza wajal ilaahay kalaamkiisa ayay jahmiyadu inkirayaan cibaaradan marka nusqay kusoo aroortay usuusha kitaabka qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa wixii ku saabsan caqiido weliba ah ama yacni qofka dalaalo iyo baadi u keeni karo axaadiidta ka digayso in aada loo nashriyo mar hadday bidcadaas iyo baadidaasi ay timaado axaadiidteeda in la nashriyo culimmadana waa samey jireen alraddu cala aljahmiya waxay ka alifeen kutub sodomeeye ka badan oo min alqudamaa bukhaari baa ka mid a dadka wax ka alifayo sida la tilmaamay mu'alafaadkiisa lagu daray bal kitaabu tawxiidka saxiixa bacdu nusaq waxay leeyihiin kitaabu tawxiid waraddi cala aljahmiya waxaa ka mid a khalqu afcaalilcibaadka laftiisa iyaga ayuu ku radinayaa muctasilada ee wixii la halmaalo ibnu abi xaatim wuxuu leeyahy kitaabu raddi cala aljahmiya imaam axmed alraddi cala aljahmiya ayuu leeyahay ibnu manda alraddi cala aljahmiya buu leeyahy aada bay u badan yihiin kutubtaas intaas dadka culummada ahna naga waana naga aqoon badan yihiin caqlina waa naga badan yihiin ninkii asaga uu arkaya hadda wax iska maalaayacni inay iska tahay waxay waxaa looga yimid jahligiisa iyo khibrad darradiisaa looga yimid mar haddii tilmaamaha alle ay tahay arrinku in la muujiyo oo la nashriyo waa qasad sharci ah ajar badanna laga helayo halkaana sida uu wakiic uu ku tilmaamayo ayb wax waqti lagu dhumiyey ma aha ninkii u maleeya in waqti lagu dhumiyeyna isagaa waqti ka dhumay si qaab daranna weliba waqti uga dhumay marka in arrimaha marka axaadiidtaas la ururiyo markaa la fahmo aaday muhim u tahay kitaabadan aan akhrisanayn ee sitada ahna mid walbaa wuxuu leeyahay waa ku jiraa masaa-ishan bukhaari kitaabu tawxiid baa ku jiro muslim axaadiid saas oo kale yuu leeyahay kitaabu liimaan iyo caqiido waayo iyada lafteeda nasaa-is fi sunani اlkubraa kitaabu nucuut ayaa ku jiro kitaabu nucuut annucuut waa nucuut ullaahi tacaala ilaahay sifaadkiisiibuu gaar kitaab dhan ku ururiyey abu daawuudka kitaabu sunna waa aragteen tirmidiga laftiisa markaa uu keenayaa kitaabuliimaan iyo imaan doono meelaha weliba abwaabta meelaha uu caqaa-idka uga hadlay haddii la ururiyo xoogaa bay noqon karaan waxaan soo marnay kitaabu zakaa meel uu uga hadlayey caqiidada ayb waxyaabahaas markaa qofka inuu ku baraarugsanaado ibnu maajaha isaga kitaabka ugu horeeyaba waayaba kitaabu sunna uu ugu hormariyey isaga caqaa-idkii waxaas uga hadlaya marka caqaa-idku wax dheeldheela maaha dadku marka yacni in la yska yidhaahdo waxaan khilaafaa ka taagan oo ummaddaa isku nacaysa naga daaya maaha in saas la yidhahdo weliba qof xadiid baranaayo oo haddana la collaysan a'immadan oo axaadiidta warinayso ictiqaadkooda la collaysan wax aada loola yaabo way wuxuu akrinaayo waxay a'immadan aaminsan yihiin waa ka duwan tahay haddana axaadiidtan uu akrinaa maxaa ka daran marka waxaas oo kale qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa xumayd bnu mascadata qala xadaanaa xusayn bnu numayri abu mixsan wahuwa alwaasiطiyu dariir laa ba'sa bihi qala xadaanaa xusayn bnu qays alraxabiyu laqabuhu xanash ayaa la yidhaahdaa matrukun ayb qala xadaanaa caطaaء bnu abi rabax an bni cumara can bni mascuud can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal laa tazuulu qadama qadama bni aadama bani aadam labadiisa lugood ma zuulayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min cindi rabbihi rabbigii agtiisa ka zuuli mayso xataa yus'ala can khamsin ilaa shan laga su-aalo can cumrihi cumrigiisa fiima afnaahu waxa uu ku dhammeeyey wa can shabaabihi dhallinyaronimadiisa fiima ablaahu waxa uu ku baabi'iyey duugeeyey leanna qofku markuu dhallinyarada yahay waa cusub yahay markuu waayeel noqdana waa duugoobayaa wa can maalihi maalkiisa min ayna iktasabahu xaggee kasoo kasbay wa fiimaa anfaqahu muxuu ku bixiyey wa maadaa camila muxuu ugaga camal falay fiimaa calima wuxuu ogaaday shantaa baa la su-aalaya xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif min xadiidi ibni mascuud ayb laakiin xadiidku waa sugnaaday isaga oo aan ibnu mascuud laga warinaynin ayb kitaabka marka tirmidiga caadadiisu waxay tahay xadiidka mashhuurka ah ee saxaabi agtiisa mashhuurka ku ah maahane saxaabi kalow ka keenayaa ee riwaayada mashhuurka ahna waa ishaaraya oo fil baabida iyo ku ishaaray macnaha ku jira marka waxay tahay duruqda xadiidka inaad kala ogaato mararka qaar marka riwaayada uu keenaya tii daciifka aheed uu keenaya hadda tan oo kale hadhow markaad dhihin xadiidkii laa laa tazuulu qadamaa cabdin see daciif ku yahay muslim oo ku jiraa iyo waxaasa dhihin waxaa laga hadlaya waa riwaayo khaasa min xadiidi ibni mascuud isagoo ah laga hadlaya marka hadduu muslim ugu jira min xadiidi saxaabi kale maahan isaga waxa laga hadlay maahan qofku marka habka isdilaaxa culimmada iyo inuu fahmo waa muhiim haddii mar kitaabadan u baranayo qaala hada xadiidun gariibun waa kaa marka xadiidkan wuxuu yidhi waa xadiid gariib an laa nacrifuhu ma garanayno min xadiidi ibni mascuudin can inabiyi sal ll ly slam isagoo ah ilaa min xadiidi xuseyn ibni qays ma ahani wa xuseynun yudacafu fi lxadiid xuseyn ibnu qaysna xadiidka waa lagu daciifiya qaala wafi lbaabi can abi barzata wa abi saciid waa ku ama qال xdثna cبdاللh بن cبدالرحمن هو أbو محمد الdاrمي qال أخبرna الأسود بن عاmر qال xdثna أbو بكر بن عyاaش عن الأعمش عن سعيد بن عبداللh بن jurayج وهو الأسلمي صدوq رbma whm عن أbي برزة الأسلمي wa kn xdيiث أbي برزة qال qالa رsuل الlhi صلى اه عل سلم lا تزuل qدma عبد yوم القiyamة xtى yusأل عن cmrh فيma أfnaaه وعan cilmh فيma facl وعan malih min أyn اkتasbh وفيma أnfqh وعan جismh فيma أblaah qala hda xadiiث xasn صحيix qala وسcيid بن cbdاللh بn jurayج huwa bصriy وhuwa mwlى أbi brزة الأسlmي وأbu brزة الأسlmي ismh نdlة بن عbayd qala xadaثna qtaybة qala xadaثna cbdالعaزيز بn mحmed whuwa الdaraawardiy عn الclاء بn cbdالرحمn عn abيه عn abi هurayrة أna rasuula الlahi slى الlه عlيه alي وsلم qaal atdruuna man اlmflisu ma garanaysaan mfliska ceyrta midka ah qaaluu waxay yidhaahdeen almflisu fiina mfliska inaga dhexdeenna yaa rasuula الlahi man laa dirhma lahu walaa mataac waa midka aan dirham haysanin alaabna aan haysanin qaala rasuulu llahi sal l slam almuflisu min ummatii ceyrta midka ah ummadayda xaal uu ka mid yahay man waayo yaatii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la imaanaya bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin buu la imaanayaa wayatii waa imaanayaa waqad shatama hada kan uu caayey waqadafa hada kan uu qadfay waakala maala hada kan maalkiisii buu cunay wasafaka dama hada kan dhiiggiisii buu daadiyey wadaraba hada kan ayuu garaacay fayaqcudu waa fadhiisanayaa marka fayaqtasu waa qisaasanayaa haadaakan min xasanaatihi buu ka qisaasana ou raacayaa marka wa haadaakanina min xasanaatihi fain faniyad haddii ay dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisa qabla an yuqtasa inta aan laga aargoosanin isaga laga qisaasanin maa calayhi korkiisa waxa ah oo min alkhataayaa gafaf ah ukida waa la qaadayaa min khataayaahum dadkii uu dulmiyey gafkoodii fa urixa calayhi korkiisaa lagu tuurayaa uma urixa fi nnaar dabadeedna waxaa lagu tuurayaa naarta marka tarjamada walqisaasti waay marka qisaasti waa tan qofka marka waxaa la rabaa markuu camal sameeyo maqaamu ricaaya inuu la imaado maqaamu ricaayana waxa ay tahay camalkiisaas inuu ilaashado waa dadaashay waa dhibtootay camalkaagaas maalinkaa ugu baahida badan tahay si aadan u weynin waa inaad ilaaliso shaqada camalkaagaas si sahlan inuu qof kaaga qaadanin waa inaad ku dadaasho berri nin nin unbaa si sahla kaaga qaadanaya ayb maqaamu ricaaya marka la yidhaha camalku maqaamaad buu leeyahay markaad ku guda jirtana muraaqaba iyo ikhlaas iyo mutaabaca lagaa rabaa markaad camalkii ka baxda maqaamu lkhawf ma lagaa aqbalay tolow mase lagaama aqbalin cabsi inay kugu jirtaa la rabaa ee kadib maqaamu ricaaya haddana camalkii inaad aada u ilaaliso maqaamaadkaas oo dhan kutubu suluuk ayaa looga hadlaa ayb qofkana ma ka maarmaayo kutubta suluuga inuu akriyo haddii kale qof iska qallalan uu noqonaya kutubta marka acmaasha quluubta iyo ka warramaysa iyo suluug suluukiyaadka iyo iyaga laftooda booskooday buuxinayaan ogow ayb haddaad markaa iska tiraahdid kutubtaa suluuga iyo ka hadasho waxyaaba tasawufaad iyo yaan uga tegayaa haddaad tiraahdid ma anfacayo oo isaga markaa aimo waxaa jirto suluuga wax ka qortay ee caqiidadooduna fiican tahay oo zandaqe iyo waxaas hadda aan aqooninaynan ku jirin ayb kutubahaas marka ayaa qofka u raaca qala xadaanaa qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa hanaadu wanasr bnu cabdالraxmaan alkuufiyu huwa lwashaa ayaa la yidhaha hiqat qala xadaana almuxaaribiyu can abi khalidi yaziid bni cabdالraxmaan abu khalid addaalani ayaa la yidhaha alasadiyu saduuq yuqdi wyudlis yani wakaana yudelis rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can zayd bni abi unaysata can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala ly slama raxima allahu cabdan addoon allah u naxariisto kaanat liakhiihi walaalkii ay ugu sugnaatay cindahu agtiisa madlamatun dulmi fii cirdin ku saabsan cirdi sharaf ow maalin ama maal maaluu ka dhacay waa cirdigiisii buu galay oo waxbuu ka sheegay fa jaa-ahu u yimid fastaxallahu ka xalaal dalbaday qabla an tu'qada intaan la qaadin wale oo aan laga qaadanin dabcan loo qaadin wixii uu ku lahaa walaysa tama meeshaasna ma aha diinaarun walaa dirhamun diinaar iyo dirhamna qiyaaman ma yaalaan fain kaanat lahu xasanaatun hadday u sugnaatay ukhida min xasanaatihi baa laga qaadayaa wain lam takun lahu xasanaatun xamaluu calayhi min sayi'aatihim waxay korkoodu saaray ay korkooda korkiisa ay saarayaan sayi-aadkooda marka addoon isgaaray oo markaan adduunka uu joogaba xalaal dalbaday allah u naxariisto ninkaas waa dadaalay ayb oo hali yacni cafis dalbaday ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaa malik bnu anas can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm naxwh qala xadaana qutaybatu qala xadaana cabdاlcaزiiz bni mxamed can اlclaa bni cabdالraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal ly slama qaal latu'aduna اlxuquuqa xuquuqdii baad gudanaysaan ilaa ahlihaa dadkeeda ayaad u gudanaysaan ayb xataa tuqaada ashaatu ilaa la qisaaso rida aljalxaa-u yacnii geesaha aan lahayn ee garooman oo geesaha aan qabin loo qisaaso minashaati ridii alqarnaa-i geeska qabtay yacnii adduunyada markii la joogay ridii geeska qabtay ee midii aan geeska lahayn hertisay qiyaamaha markii la taga tii aan geesaha lahayn waa loo qisaasayaa waxaana looga qisaasayaa middii geeska lahayd oo iyada markaa dunyada ku hirtisa xayawaanku mukallaf maaha maxaa la yskugu qisaasaa waxaa la ysugu qisaasayaa dadka inay ku quustaan alla xayawaan aan waxba ogeynaa laga qisaasay adiga ma lagu daynaa marka maya meeshaa marka waa idal wuxuushu xushirat macaanideeda xayawaankii waa lasoo xashirinaya waa la keenayaa waa la iskaga qisaasayaa dadkaa lagu wax tusayaa markaa kadibna kunuu turaaban unbaa la leeyahay ayaga dadkay marka arrintaas aada u dhibaysaa ayb dulmigana da waa arkaysaa soo u qarqiyey adduunyada yani adduunyada yacni aaduu u qarqiyey ilaa qof uun ilaahay uun uga dhowrsaday xaggiisa maahane ayb oo wuxuu noqday camal camal alcaama walkhaasa u noqdeen caamadii iyo khaasadii waxaan wax dulminaynin waa iska yeriyihin qaala xadaana ayb qaala wafi lbaabi can abi darin wcabdillaahi bni unays qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix qaala baabun xadaanaa suwayd bnu nasrin qaala xadaana bnu lmubaarak qaala akhbaranaa cabdالraxman bnu yaziid bni jaabir huwa lasdiyu qala xadaanii sulaym bnu caamir qala xadaana almiqdaadu saaxibu rasuuli اllahi sal ly slama qaala samictu rasuula اllahi sal ly slama yaquulu ida kaana yowmu اlqiyaamati maalinta qiyaamaha markay tahay udniyat ishamsu qoraxda waa lasoo dhoweynayaa min alcibaadi addoommadii baa loo soo dhoweynayaa xataa takuuna ilaa ay ahaato qiida miilin qadra miilin mil wax la eg aw ithnayni ama laba miil qaala sulaymu bnu caamir waxa uu yidhi laa adrii ma ogi ayalmiilayni labada miil kii ahoo canaa oo u jeedo labada miil miil laba shay baa lagu magacaabaa amasaafata alardi miyuu ujeedaa dhulka masaafadiisa oo miilka lagu masaafeeyo ama ilmiila aladii tukxalu bihi alcayn mase miilka indhaha lagu kuusho yani baalka marka indhaha lagu kuusho halkaasaa la keenaa marka lagu indha kuulanayo indhihii baa loo soo dhaweeyaa k kaas miyuu ujeedaayo qoraxda halkaas miyaa la keenayaa mase miilkii masaafada ma ogi buu yidhi miduu ujeeda qoraxdan qoraxdan hadda sidaan halkaa taagan hadday saas tahay haddii halkan la keeno maxaad umalaynaya marka qadra miilin xataa haddii la keeno miil muxuu jiraa miil wax yaruu jiraa mil waa kilomitr iyo wa iyo iyo wax yar meeshaas marka qoraxdu hadda malaayiin kilomitr ay noo jirtaa juqraafiyiintu siday sheegaan yacni maxaad umalaynaya marka haddii ama kumanaanba boqolaal kun yay jirtaa oo kilomitr haddii marka la keeno kilomitr iyo bar agtiisa haddii la keeno maxaa umalaynaya marka qaala waxa uu yidhi fatasharuhum shamsu qoraxdii baa markaa gubayso fayakuunuuna waxay ahaanayaan fi lcaraqi dhididkii ka qadri acmaalihim acmaashooda inta ay la eg tahay fa minhum iyaga waxaa ka mida man yaakuduhu qofuu dhididku qabanayo ilaa caqibayhi ilaa labadiisa cirbood wa minhum man yaakuduhu ilaa rukbatayhi waxaa ka mida kuwa uu qabanayo dhididku ilaa ilaa iyo jilbihiisa wa minhum man yaakuduhu ilaa xiqweyhi waxaa ka mid a mid meesha marada laga xirto guntiga uu ka qabanayo wa minhum waxaa ka mid a man yuljimuhu mid uu xakamaynayo iljaaman xakamayn mid dhididkii ou marka afka u gaaray oo uba xakameeyey fara-aytu rasuula allahi sal ly slam nabigaan arkay buu yihi yushiiru biyadihi gacantiisa isagoo ku ishaarayo ilaa fiihi afkiisa ee yuljimuhu iljaaman sidaa isagoo dhahaya waa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa howl oo min ahwaali yowmi اlqiyaama allah naga badbaadiyo qaala wafi lbaabi can abi saciidi wabni cumar qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana abu zakariya yaxya bnu durusta albasriyu qaala xadaana xamaad bnu zaydi can ayuba can naaficin can ibni cumar qaala xamaadun wahuwa cindanaa marfuucun annaga agteenna xadiidku waa marfuuc buu yidhi yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin qaala waxa uu yidhi yaquumuuna way istaagayaan fi rashxi dhididka ilaa ansaafi aadaanihim ilaa dhagahooda nuskeed ayb ayuu dhididku gaarayaa ayb marka tafsiirka saxaabiga yani hal huwa min qabiili اlmusnadi am min qabiili اlmawquuf isaga ada hadda waxaa dhici karta wahuwa cindanaada riwaayo ahaanba inuu ujeedo iyadoo nebiga loo koryeelayo haddii kalena marka masaladan waa ka hadlaan oo tafsiirka saxaabiga hal huwa min qabiili marfuuc min qabiili اlmusnad miya mase waa mawquuf ahaan baa loo xisaaba ila musnadku waa dabcan marfuuc waaye xaakim iyo wuxuu taxqiijiyaa in musnad uu yahay se asbaabu nusuulka iyo waxyaabahaas oo kale haddii saxaabigu uu sheego waa wax marfuuca nebigu sheegoo kale xagga xukunka hadda aayaduu fasiraa marka tafsiirku laakiin hadduunan ahayn waayo luqa iyo hadduusan ku tacalluqin ama mas'ale la istimbaadayo fiqi iyo haddaynan ahayn qال hda xadيiث xasن صحيiح qال xdثna hناad qال xdثna عيسى بن يuنس عن بن عwn عن ناaفع عن بن عمرa عن النبي صلى اه عل سلم نحوه waa kan marka isagoo min xadيiث بن cmر marfuuعda ayb marka tii hore hadda ayuub can naafic u ahaa hadda kan ibnu cawn can naafic ayuub laftiisana xamaad wuxuu yidhi riwaayada ayuub wahuwa cindanaa marfuucun baabu maa jaa fii sha'ni اlxashri isa soo kulminta shanigiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay oo dadka sida loo soo xashrinayo qala xadaثna maxmud bn غaylan qala xadaثna abu أxmed الزubayriyu qala xadaثna sufyan عn الmغيraة bn النuعman whuwa النqaciyu ثiqaة عan سacيid bn jubayri عan ibni cabaas qala qala rasuulu الlahi sal اه عl slm yuxshar الnaasu ywma الqiyaamati dadka qiyaamaha waa lasoo kulminayaa xufaatan iyagoo kaba cagacad curaatan qaawan gurlan oo markaa yanii aan la gudin kamaa khuliquu sidii loo abuurayba markii hore uma qara'a kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna inaa kunaa faaciliin wa awalu man yugsaa kan ugu horeeyo la marshinayo min alkhalaa'iqi xaalow khalaa'iqda ka mid yahay ibraahiimu waay wa yuqadu waa la qaadayaa min asxaabii asxaabteyda xaal ay ka mid yihiin birijaalin rag ayaa lala tegaya rag daata alyamiini dhanka midig wadaata shimaaliga dhanka bidix fa aquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi asxaabii kuwaan waa aqaanaa asxaabteydii iyay ka mid ahaayeen fa yuqaalu waxaa la dhahayaa innaka laa tadri adigu ma ogid maa axdatuu bacdaka gadaashaha waxay keeneen ma ogid ayb inahum iyagu lam yazaaluu maynan ka zuulin murtadiina calaa acqaabihim inay ciribtoodii hore u laaba laabteen oo ay gaala noqdeen mundu faaraqtahum markaad faaruqday kuwaasna waa kuwii reer baadiyaha ahaa waaye ee nebigana arkay islaamay iskaga baxay diinta marka waa kuwii abubakar uu la dagaalay oo uu la xarbiyey ayb xadiidka marka macnihiisu maaha mana laga qaadan karo saxaabada kulligood waa gaaloobeen ma laga fahmi karan leanna haddii ay gaaloobeen annaga diintan say sax u tahay waayihi marka iyagiyaa keenaye ila iyagiyaa diinkii aan kaga soo gaarinay oo diinkii xaggoodu ka yimid qur-aanka xaggoodu ka yimid kulligood waa ka baxeen qur-aanka see loo aaminaa marka xadiidkan see loo axaadiidta see loo aaminaa marka kulligood ma ridoobin asxaabu rasuulillaahi ridwaanullaahi calayhi bal saxaabi muhaajiriintii iyo ansaartii wax ka ridoobay ma jirin ee waxaa ridoobay dad gadaal ka islaamay oo acraab u badnaa ayay ahaayeen abubakar baana u istaagay kuwaas oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku istaajiyey ayb culamada waxaa kaloo yidhaahdaan xadiidkan waxaa gelayo cid allaale ciddii diinta dhexdeeda bidac iyo wax kusoo darsatay waxaa la yaable marka riwaayaadku ay shiicadu aaminsan yihiin marka aada akriso way yaabaysaa qaarkood waxay leeyihiin afar saxaabi maahana inta kale waaba waa ridoobeen bay leeyihin saxaabadii oo dhammaa marka laga reebo afar markaasaa laleeyahay abudar iyo ka waran markaasuu wuxuu leeyahay qad jaala jawlatan isaga laftiisa marbau leexday haddana waa soo laabtay wax isaga dhanba waxaa weeyaan marka naqli aan saxiix ahayn yacni macquulaadkiina waa ku liitaan manquulaadna waa ku liitaan ayb laakiin hadday markay yidhaahdaan xadiidkan iyo waxaasaa daliil ah de waxaa la leeyahay idinku maba aaminsanidin dadkan xadiidkan soo wariyeyba uma taqaanaan cuduule seed xugun uga qaadanaysaan oo annaga noogu laasiminaysaan marka qala xadaثna mxamed bnu bashaar wmxamed bn اlmuhana qala xadaثna mxamed bnu jacfar can shucbata can اlmugiiraةi bn الnucman fadakara naxwه qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna yaziid bnu haaruun qala akhbarana bahzu bnu xakiimi can abihi can jadih qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu nabigoo dhahayaan maqlay inakum idinku tuxsharuuna waa la idinsoo xashrinayaa rijaalan idinkoo lugaynayo wa rukbaanan idinkoo gaadiid fuushan xashriga qiyaamaha waxaa lagu imaanayaa lug iyo gaadiid watajuruuna waa la idin jiidayaa calaa wujuuhikum wajiyaalkiina ninba siba u ku imaanaya raac lugoo ku imaanayaa qaar iyagoo gaadiid fuushan kuwana iyagoo wejigooda lagu jiidaya dhulka ayb wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman wasummaa ma'waahum jahannamu kulamaa khabat zidnaahum saciira marka iyaga calaa wujuuhihim baa lagu soo xashrinayaa gaalada iyo qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qaala hada xadiidun xasan qaala baabu maa jaa fi lcardi weliba xadiid baa wuxuu leeyahay allihii adduunka markay joogeen lugaha ku socodsiiyey miyaan awoodeynin inuu ku socodsiiyo wejigooda waa awooda qaala baabu maa jaa-a wixii ku yimid buu u baab yahay fi lcardi cardiga ayb bandhiga marka dadkii acmaashoodii loo soo bandhigayo qaala xadaanaa abu qurayb qaala xadaanaa wakiicun can caliyi bni caliyin can اlxasan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slama sanadkan marka inqiaaca ku jira dabcan bayn alxasan wa abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal l slama yucradu nnaasu dadkii baa lasoo xashe ayaa lasoo bandhigayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha halaata caradaatin saddex bandhig fa amaa cardataani labo fa jidaalun dood waaye iyo wamacaadiiru cudurdaarasho fa jidaalun marka dooddu waxay tahay marka hore waa doodayaanoo annaga qalad ma gelin bay dhahayaan marka labaadna waa macaadiir waa cudur daaranayaanoo ma ogeynay dhahayaan waxaan ma ogeyn waa hilmaansanayn waa cudur daaranayaan wa ama alcardatu alhaalihatu midda saddexaad fa cinda dalika meesha agteeda tatiiru suxufu suxuftii ayaa markaasi yaa duulayso haadayso fil aidi gacmaha ayay markaa ayay ku duulaysaayo waa inta la suxuftii iyo waraaqahoodii la loo firdhiya bay qabsanayaan ayb tatiiru suxufu fi lydi waraaqihii baa marka acmaashooda laga soo qoray baa gacmahooda ku kala yacni ay ku kala qaadqaadanayaan oo ku kala isku dhaafdhaafayso faakhidun mid qaadanayo ayaa ka mida biyamiinihi midigtiisa ku qaadanaya wa aakhidun bishimaalihi iyo mid bidixdiisa ku qabsanayo qaala alimaamu abu ciisa walaa yasixu hada alxadiid xadiidkan ma ansaxayo min qibali ana alxasana lam yasmac min abi hurayra waqad rawaahu bacduhm can caliy bni caliyin wahuwa arifaaciyu can اlxasan can abi muusa can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam isaga laftiisa inqiaac baa ku jiro xasanulbasri abu muusa kama maqlin jaamicu taxsiilka iyo sida uu leeyahay calaa-i mabuucaadka qaar waxay leeyihin walaa yasixu hada اlxadiid min qibali ana alxasana lam yasmac min abi muusa qala baabu minhu qala xadaanaa suwaydu qala akbarana cabdullahi bn اlmubaarak can cثmaana bni اlأswad can ibni abi mulaykata can caaishata qaalat samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu nabigoo dhahayaan maqle man nuuqisha alxisaaba xisaabta qofkii lagu falanqeeyo halaka waa halaagsamaya ninka marka la xisaabayo lagu falanqeeyo xisaabta oo taaka taaka loogu xisaabo meeshaas waxaanaad ku samaysay meeleblaaye waxaanaa ku samaysay sidaa la yidhaha qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow in allaha yaquulu allah wuxuu dhahayaa faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran adigana waxaad sheegaysaa xisaab adag aayaddiina yasiiran ay leedahay ka warran meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa meeshaa waxaa laga qaadanayaa qofka haddii xadiid ishkaal ka galo qur-aankuna si uu sheegayo xadiidka fahamkiisu ishkaal uu ka galo dariiqada lagu badbaadi karaa waxay tahay in dadka ahlucilmiga la su-aalo iyagaa marka ah qur-aankii iyo sunnadii waa kuu jamcinaya haddii aan la aadin laakiin ood adiga isku wareerisid meel xunaad ka baxaysaa marka dadka marka waxaa ugu daran imaamu dahabina waa sheegaa nooc dadka kamida oo waxaa jiro aqoon ma leh ayaga istiqnaa'na inay muujiyaanna waa rabaan kii aqoonta lahaa inay wax ka faa'iideystaan ma rabaan oo dadka wuxuu tusayaa inuu ka maarmo isaga dadkan xaqiiqatanna wax ma yaqaana isaga kan ugu xunkaas waayb waana badan yihiin kuwaa zaman zaman walbaa zamanka ka dambeeya maadaama uu fidno badan yahay nawciyadaas aaday u badantay ardaygu inuu iska ilaaliyo waay taas marka wixii ishkaal ka galo qofkii ka aqoon roon inuu yidhaha bal fiiri meeshaan maxay tahay laakiin haddaad isdhahdo istiqnaa muuji adiga ishkaalkiina un uu kugu qufulnaado mid labaad haddana kugu qufulnaado wixii marka dambe shubah bay isku bedelayaan diintii marka inaad meel xun u qaadaaba laga yaabaa oo aynan xamilaynin hadhowna marka aafaad iyo dhibaato fara badanaa ka timaado saxaabada marka waxay ku fiicnaayeen waxay ahayd wixii ka ishkaal gala nebigay su-aalayaan sal l slam caaisha hadda marka waxay leedahay aayaddu sidaanay leedahay adigiina man nuuqisha alxisaaba cudib ayaa tiri qaala nebigu wuxuu yidhi dalika alcarbu aayaddu kay sheegayso waa camalka soo bandhigidiisa waxa laga hadlayo ee middaan anigu aan ka hadlayna waa ninkii lagu adkeeyo xisaabtaba oo loola xisaabtamo taaka taaka loola xisaabtamo laba habba ma laba meelaa lagu kala xambaaray marka laba maxmal qaala hada xadiidun xasanun saxiix warawaahu ayubu ayضa can ibni abi mulaykata qaala baabu minhu qala xadaثna suwayd bnu nasri qala akbarana bnu اlmubaarak qala akbarana ismaaciil bnu muslim soo marna ninkan hadda ka hor waa soo marna ismaaciil bnu muslim almakiyu waa ضaciif can اlxasan wqataadata can anasi can الnabiy sal ly slama qaal yujaau waxaa lala imaanayaa bibni aadama bani aadamka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kaannahu sidii isaga oo badajun nayl oo kale ah badaj marka waa waladu da'ni idaha ilmahooda yaryarkaa la yidhaha idaha ilmahooda yaryarka ah marka waxaana loogu shabahayaa sidaasi licajzihi wa hawaanihi naysha markay yar tahay waxba iskama celi karto waa iska cajzi iyo waa daraaban tahay qof yacni mana weynaanino iyadu isma isma qaadi karto oo iyada iskuma filna ayb cajziga xaggeedaa looga shabaha fa yuuqafu waa la istaajinayaa bayna yaday illaahi ilaahay hortiisaa lasoo istaajina fayaquulu llaahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa acdaytuka waan ku siiyey wakhawaltuka waan ku siiyey wa ancamtu calayka waa korkaagaan u nicmeeyey famaadaa sanacta maxaad samaysay fayaquulu wuxuu dhahayaa jammactuhu waan u ururiyey wahamartuhu waan ka miro dhaliyey waxaad isiisay fataragtuhu waan kasoo tegay akara maa kaana markuu ugu badnaa ilaahu maal baad isiisay maalkii maxaa kusa waa aruuriyey maalkii waa ku ganacsaday waa waa badiyey intuu ahaa waa ka badiyey ee waxaana uga soo tegay markuu ugu badnaa farjicnii ee ilaahu iceli aatika bihi aan kuula imaade fayaquulu wuxuu dhahayaa alle arinii itus maa qadamta waxaad soo hormarsatay halkan waxaad keensatay itus fayaquulu wuxuu dhahayaa rabbi yaa rabbi rabbi ow jammactuhu wahamartuhu fataragtuhu akara maa kaana farjicnii aatika bihi iceli aan la imaadee faidaa cabdun waaba addoon lam yuqadim khayran wax khayra aan horumarsanin fa yumdaa bihi ila nnaari naartaa lala aadaya marka walciyaadu billah wax lahorm aan la hormarsanin ee gadaal un looga soo tegay wuxuu taraya hadhow male wixii la hormariyaa wax tarayaani wax gadaal la geeyey maya qaala waqad rawaa hada alxadiida gayru waaxidin baa wariyey can ilxasan qowlahu oo yani xasanulbasri qowlkiisa ayb kan oo kale marka wuxuu noqonayaa mucdal markaasna walam yusniduuhu mana aynan isnaadinin musnad kamaynan dhigin wa ismaaciil bnu muslim yudacafu fi lxadiid leanna hadalkan oo kale asalkiisuu ra'yi lagama dhihi karo soo maa xasanulbasri marka hadduu hadalkan sheega nebigana uunan sheegin ugu yaraan marka wuxuu ka tegay saxaabigii iyo nebiga sal alla l slam nooc marka icdaal mucdal oo kale iska gelayaan waismaaciil bnu muslim yudacafu fi lxadiid qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi saciidin اlkhudriy qala xadaثna cabdullahi bn mxamedin الzuhriy اlbasriyu qala xadaثna malik bnu sucayr abu mحamdi الkuufiy الtamiimiyu laa ba'sa bih qala xadaثna اlأcmash can abi صaalixi can abi hurayrata wacan abi saciidi qaala qala rasuulu lahi sal l slm yu'taa bاlcabdi addoonkaa lala imaanayaa ywma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha fayaquulu llahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa alam ajcal laka samcan وabasran wmaala wawaladan miyaanan kuu yeelin wasahartu laka اlancaama wاlxarha miyaanan kuu sakirin xoolaha iyo beeraha wa taraktuka miyaanan kaa tegin tar-asu inaad madax tahay wa tarbacu aada xoolaha rubuc qaadanayso tarbac asalkeeda waxay tahay ta'khudu rubca alghaniimati carabta marka ninka boqorka ama ninka madaxda markii wax lasoo helo dagaal wax lagu helo afar marka loo qaybiya qeyb isaa qaada jiri macnuhu waxay tahay marka melig iyo boqor baan kaa dhigay waay fa kunta tadunnu miyaad ahayd adiga ku u malaynayo annaka adiga mulaaqiya mid ila kulmaya yowmaka fii yowmika maalinkaaga haadaakan maalintaadan tan ah dhexdeeda ma malaynaysa inaad ila kulmayso fayaquulu wuxuu dhahayaa laa maya fayaquulu lahu wuxuu dhahayaa alleh alyawma maantan ansaaka kaa tegayaa kamaa nasiitanii saad igaga tagtay adiga daacadayda saad uga tagtay adna maanta waa kaa tegayaa qaala hada xadiidun saxiixun gariib wamacnaa qowlihi alyawma ansaaka kamaa nasiitanii alyawma atrukuka fi lcadaabi maanta cadaabkan kaaga tegayaa ayb wkadalika fasara bacdu ahli اlcilmi sidaasay ku fasireen hadihi اlaayata falyawma nansaahum qaluu macnaahu alyawma natrukuhum fi lcadaab maanta cadaabka ayaan idinkaga tegayaa marka kelmaddan nisyaanka marka asalkeeday ku taagan tahay lanna kelmadda nisyaan asalkeedaba waa tarki ayb wa aslu nisyaani atarku luqatan aslu nisyaanba waa tarki ayb mucjam maqaayiisi lugaha ibnu faris iyo saasay leeyihiin iyo culamo badan marka waa kalimatun calaa aslihaa un ku taagan baabu minhu qaala xadaثana swayd bnu nasri qaala akbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akbaranaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaثanaa yaxya bnu sulaymaan yaxya bnu abi sulaymaan can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaala qara'a rasuulu llahi sala ll slama nabigu wuxuu akriyay yowma-idin tuxadidu akhbaarahaa qaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan maa akhbaaruhaa waxay akhbaarteedu waxay tahay ayb qaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala fa ina akhbaarahaa akhbaarteeda an tashhada waa inay qirto inay ku marqaati furto calaa kulli cabdin addoon kasto ow amatin ama addoon kasto bimaa camila wuxuu sameeyey calaa dahrihaa dhulka korkiisa uu ku sameeyey an taquula inay tiraahdo waa camila kada wa kada buu sameeyey fii yowmi kada wa kada maalin heblaayo qaala waxa uu yidhi fa haadihi tani akhbaaruhaa akhbaarteeda wa qaala hada xadiidun xasanu gariib hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed